ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid sharmaarke ayaa mar kale ku celiyay in dowladda soomaaliya ay muhiimatiinayso dhismaha ciidanka wuxuuna sheegay in baahida ugu weyn ee ay dowladdu qabto ay tahay dhismaha xeryaha ciidanka waraysi uu siiyey idaacadda v o a ayuu ku sheegay in loo baahan ciidamada la tababaro gaar ahaan laga tababaro dhinaca fikirka si ay u noqdaan ciidan qaran wariyaha iyaga maxamed colaal xasan ayaa ra-iisul wasaaraha kula kulmay new york waxaana ugu horreyn weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo qorshe dhaqaale oo weyn oo soomaaliya loogu talagalo oo ra-iisul wasaare uu kaga hadlay khudbaddii uu ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay waxaana uu ku jawaabay
qorshahaas waxa weeye dee anagu dalkeenna waa og tahay dhibkana soo gaaray hadda daatan meesha aan taaganahay waa dhib annaga aan su keenay dhib sideedaba ama ha ahaato khayraad ama ha ahaato maaha aynoo keeneen runtii qorshahan aan hadda sheeganana wuxuu qeyb ka yahay qorshaha ah in dalka kal maalgelin lagu sameeyo oo dib loo dhiso khayraadka isaga uu leeyahay loo soo saaray sida dadka soomaalida ihi ugu aflaaxaan dhaqaalaha dahan ee dalkooda iyo midka kor saaran iyo midka dahan ee dalkooda yaalla ammaanka oo kale haddaan sii raaciyo britain wasiirkeeda arrimaha afrika grand sharps waan magaalada new york kula kulmay oon qoraystay wuxuu ii sheegay in ay maaragtay soomaaliya ka caawinayaan ra-iisul britain david cameron halkan buu kaga dhawaaqan ciidamo loo dirayo soomaaliya oo britain dowladda soomaaliya sii waragta ciidanka anuu de hadda waxaan ku jirnaa sidii loo dhislaa ciidan qaranka oo ogsan tahay ciidan qaran mashruuc hadda lix bilood iyo maana ciidan qaranka umana dhisayno hadda in al-shabaab keliya ay ka hortagaan waxaan dhisaynaa waxaa weeye mar dambeeto soomaali xasiloobi darre inaysan ka dhicin oo runtii qolo dambeeto ama qabiil ama diin ama wax ku adeeganayso ciidan markaas hasta dan inay gaarto aysan wadankan kasoo aflaaxin runtii inay daboolaan baahida ummadda soomaaliyed u qabtay in amni sugan la helo marka taas waxay u baahan tahay dee qorshe iyo dhaqaale iyo maaragtay iyo qalab iyo tababaro waxaana la kaashanaynaa dowlada hadda aan sideena ka caawinayn ingiriiskana waa dowlad kamid ah runtii dowladaha aan sugayna inay gacanka geystaan haddaas laakiin ciidamada kuma yara soomaaliya laba iyo labaatan labaatan kun in ka badan oo afrika ka socdaa jooga ciidamada soomaaliya tababaro bil kastaan dhowrkii biloodba mar usoo dhamaanayo xog badan baa jooga dadka dhaliilaya siyaasadda xagga ciidamada ee soomaaliya waxay leeyihiin waxa qaldan waa moralka iyo mishaarka ciidanka moralka iyo mishaarka ciidanka maxaad ugu talabisha runtii mishaarka ciidanka waa run ciidanku lacagta u qaato waa baseline oo markaas aysan xataa si joogto ah u helin waxaan ku jirnaa hadda runtii horta waxa ay hadda helaan inay si joogta u helaan sidii loo korin lahaa iyo dhaqaalahaas loo sameyn lahaana waxyaabaha dhexmida usiina dhaqaalaha iyo maalgelinasa waxawey dalka kan hadda canshuuraha uu janalgalay uu dowladda u janalgalayay waa inaan tayadeeda ka badinaa si annaga ciidankeena u dhaqaale fiican u qaato waa gartay arrinta arrinta kaleeto ciidanka wax weeye niyo meesha annaga ciidanka waxoogaa meelaha aan u baahannahay hadda inaan ka saxno horta kuwa wax weye ciidanka tababarada lasi annaga dagaalan ku jirna waa sahlan tahay markii nabad ay tahay in ciidan la dhiso laakiin annaga waxaan wajahnay laba qayb oo ah dagaalna in lagu jiro oo hadda fakarkan iyo dhulka soomaaliya ka tegana in la damiyo dhinaca kalena ciidan la dhiso waagii lixdankii ilaa toddobaatankii ciidamadii la dhisay runtii fursadday heleen waxay ahayd wakti nabada ayaa muddo u dhisnaa ciidanka ciidankii oo dhismay ayaa ay dagaalo galeen annaga waxaan ku jirnaa dagaal ciidanka dhisnaan karaa waxaa loogu dalma hadda dhibka naga haysta waxaa horta xerayaha ciidanka ciidan hadduusan xero haysan waxaa lumaya waxaa disciplinka ciidan gurigiisa u hoyanaya ee aan maanta xero haysan dee waa nin gurigiisa kasoo kacay oo maaragtay ciidanku wuxuu baahan yahay xerayo waxyaabaha hadda dagaalkaan ku jirno laba tababarada ciidanka la siinayo annaga maadaama dagaal aan ku jirnay waxaan ciidamada u kala dilaynay wadamo kala duwan tababaro ah waxaan ay dhahaan doctrinka ciidanka lagu tababaro waxaa loo baahan yahay inuu hal noqdo si ciidanka asag u noqdo ciidan isfahansan oo iswaafaqsan waxyaabaha hadda aan ka shaqaynayna ama dunida aan hadda kala hadlayn waxay ahayd in hal doctrin ciidankan lagu tababaro laguna hubeeyo doctrinkaasoo sahlaya ciidankaan in noqdo hal ciidan runtii iyo fahan buuxa ka taagaya isku badeelada hal ciidan ah marka waxyaabaha hadda aan la kaashanaynaa waa mid waa doctrinka oo la madeeyo xeryaha oo loo dhisay ciidanka iyo iyadoo la qalabeeyahay arrintan dhaqaalaha annagana saalantaha waxyaabaha u leenahay dhaqaalaha dalka tayadiisa waa kor loo qaadaa si ay u gaarto ciidankan dhaqaale fiican inay qaataan waana u royaan runtii laftooda dalka waana runtii waxaan leenahay ilaahay khayr ha ka siiyo waxay difaacayaan waa qaranka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed iyo jiyaasha soo socda inay ku noolaadaan midka doontaan ku noolnayaanta ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid sarmaarka oo u warramayay wariyaha ciidan maxamed colaad xasan